بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وتذكروا أن من واجبات الدين العظيمة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين كما قال الله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون واعلموا رحمكم الله أن لموالاة الكفار مظاهر وعلامات تعرف بها نقرأها عليكم حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم ولا ليال خطبتي هروحا إن صوم الرأي qofka muslimkaahi dadka mu'miniinta inuu xidhiidhiyo oo uu jeclaadaa gaaladana naco uu ka beri noqdaa waajibaadka waaweynee diinteennu ina farta inay tahay weliba arrinkaana rabbunaa jalla wacalaa qur-aanka uu in badan ku soo celceliyey si aynu ula nimaadno waxna ugu qaadanno waxaa kaleynu soo aragnay gaaladu cadaawadda diinta iyo dadka haystee muslimiinta ay u hayaan iyo inay tahay cadaawad aada u guuna soo jireenna ah siina soconaysa ilaa inta dhulka korkiisa muslimiin iyo gaala ay wada joogaan walaalayaal waxaynu ku soo celcelinnay gaaladii in la xidhiidhiyaa inaanay bannaanayn waxyaabaha xidhiidhinta gaalada noqonayana qaar ka mida ayaynu soo xusnay oo ay ka mid tahay qalbiyada in laga jeclaado waxay ku sugan yihiin iyo xumaantooda la taageero la ammaano muwaalaadka iyo xidhiidhinta noocaasi iyo xigaalka dhigashada gaaladu waxay leedahay madaahiri iyo calaamado tusinaya qofkaasi inuu wax ka hayo ama uu ku sugan yahay calaamadahaasaynu kuwa ugu muhiimsan ama qaar ka mida isku baraarujinaynaa si aynu uga digtoonaanno cadowga ilaahay iyo dabinnadooda iyo lumintooda si aynu uga fogaanno waxaa ka mida walaalayaal waxyaabaha muujinaya qofkan inuu gaalada jecel yahay in laysu eekaysiiyo oo laysku shabaho la yskaga eekaysiiyo caadooyinka ay gaarka u leeyihiin iyo dhaqamadooda iyagoo ay maaragtay gaarka u leeyihiin sida xiirista garhka oo dhaqan iyaga xaggooda ka yimi oo xun weliba sida la bixista shaarubahaasi sare in la yskaga shabaho xagga labiska iyo dharka la xidhanayo iyo qaab xidhashadiisa xagga cunista iyo cabbista iyo dhinacyo badan oo caynkaasa in laysku shabahaana ma bannaana oo rasuulkeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka cid isu eekaysiiya iyaguu ka mid yahay waxaa kaloo laga wariyey inuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalama laysa mina man tashabbaha bigayrina gaaladaas qofku inuu isku shabaho had iyo jeer waxa ay tusin kartaa oo loo fasiran karaa inuu waxa weeye jecel yahay waayo qofku waxa uu isku shabahaa cidda uu jecel yahay qof aanu jeclayn oo aanu qadarinahayn agtiisana aan wax qiimaa ka lahayn isuma eekaysiiyo sidaa awgeed baa waxaa saaran dadka muslimiinta ah oo waajib ku ah inay sharcigooda qiimaha badan ee dhinac kastoo laga eego u dhammayska tiran ay isaga ku dhagaan oo ay ku dhaqmaan oo aanay dadyawga kale ee gaalada ah ku dayan waxna moodin arrinka labaadee calaamadda u ah qofkaasi inuu gaaladii xidhiidhinayaa waxa weeye in dhulalkooda la tago oo la dego oo jinsiyadahooda la qaato oo loo hijiroon waayo waddamada dadka muslimiinta ah ay joogaan bal waddamadii gaalada loo hijroodo oo lagu sii yaaco walaalayaal sida aynu ku hayno diinteenna qiimaha badan ee sharafta badan gaalada in lala joogo oo waddankooda la joogo marka qofku aanu diintiisa ku muujisan karahayn sida adaankii iyo wixii la mid ah ma bannaana waajibna waxa ku ah qofka muslimka inuu iskaga hijroodo oo waddamada muslimiintae diintiisa uu ku muujisan karaayo uu tago ilaahayna jalla wacalaa inaanay waddamada gaalada ka soo hijroon qolo qura ayuunbuu ugu cudurdaaray qoladaasi waa kuwa la ydhaha almustadcafiin ila almustadcafiina min alrijaali waannisaai waalwildaan waa kuwaasi mustadcafiinta la ydhaah sida dumarka iyo carruurta aan haysan cid ka haysa iyo meel ay sii maraan iyo waxa weeye waxyaabihii u sahli lahaa inay meeshan iskaga tagaan oy ka hijiroodaan wakadalika raggii ee aanay arrintaa ama hijiradu u suurogelahayn sida kuwii xanuunsanayey ee waxa weeyaan maaragtay laxaad kale ah iyo wixii la mid ah cid kale ilaahay jalla wacalaa inay waddamada gaalada gaar ahaan kuwaan diinta lagu muujisan karahayn iska dhex joogaan uguma cudurdaarin waxa ahlulcilmigu ay tilmaameen raxmatullaahi calayhim qofka isagu ee waddanka gaalada jooga ee u jooga dan diineed u jooga dan diineed macnii islaamka ka dhex faafinaya islaamka ugu yeedhaya wanaagyada shareecada ku dhex faafinaya daaciga ah ee khayrka iyo wanaagga dadka ugu yeedhaya ee ujeeddadaa u tegay ama u jooga muhiimadaana haya isaga qudhiisuna waxa weeyaan ku dambaabi maayo markaa dad badan oo muslimiin ah ayaa arrintaana walaalayaal sidaynu ognahay ku imtixaaman ilaahay baynu uga baryaynaa sida ay uga fogaan lahaayeen waddamadaasi gaalada inuu waafajiyo diintoodana u ilaaliyo dadka muslimiinta ahina waa inay ogaadaan gaal meelay neeftiisu kugu baxayso oo qawaaniintiisii aada hoos joogto oo xumaantiisii iyo diin la-aantiisii ay mar walba kuu muuqanayso oo isagii in laysku dhex jiro la wada fadhiisanayo la wada shaqaynayo mid wanaagsan oo khayr la inaanay ahayn dadka muslimiintii waa inay ogaadaan arsaaqdaasi loo yaacayo iyo shaqooyinkaa la doonayana ilaahay jalla wacalaa waxa weeye qofka sidaas aan ahayn buu ku siin karaa iyadoo waxa weeye ka wanaagsan waxaa ka mid a calaamadahaasi aynu sheegayno gaalada in lagu kalsoonaado kalsooni loo muujiyo oo iyaga la aamino oo loo dhiibo shaqooyinka iyo meelaha muhiimka ah ee dadka muslimiinta khatarta ku keeni karta sidaynu arki doonno shaqooyinka qaar waa loo dhiibi karaa laakiin shaqooyinka ay ka heli karaan siraha dadka muslimiinta ah in loo dhiibo ma aha wa kadalika in laga dhigo bitaana kuwa la taliyayaala kuwa waxa weeye xoghayna in laga dhigto oo iyaga lagu kalsoon yahay ma aha ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun ilaahay wuxuu ina farayaa inoo diidayaa jalla wacala inaynaan gaalada ka dhigan kuwa aynu soo dhowaysanno xoghayayaalyo mustashaariin inoo ah waxaan rabbi inoo tilmaamayaa fasaad iyo qarribid inaanay marnaba inagala gaabinahayn ee siday inoo fasahaadin lahaayeen ay ku dadaalayaan xataa inagu haddaynu soo dhowaysanno inu hoosta soo gashanno iyagu waxay takhdiidinayaan oo ka shaqaynayaan fasaadkeenna iyo hagardaamadeena taana ilaahay baa inoo sheegay waxaa kaloo rabbi tilmaamay qad badat albagdaa'u min afwaahihim cadhada iyo xumaanta ay idin hayaan afkooday ka muuqatay oo mararka qaarkood bay afa kaga dhawaaqayaan wax liddi dadka muslimiinta iyo diintooda iyo rasuulkooda ku ah sala allahu calayhi wasalam wamaa tukfii suduuruhum akbar laakiin waxa ay qarsanayaan ay laabaha ku haystaan iyo cadaawadda dhexdooda jiifta ayaa ka weyn oo ka badan waxa ay mararka qaar afka ka sheegayaan ilaahay wuxuu tilmaamay inuu aayaadka inoo caddeeyey haddii waxa weeye aynu caqli iyo garaad leenahay oo aynu u hoggaansamayno weliba aayaadka rabbi wuxuu ku sii xusay haddaynu inagu jecellahay oynu soo dhowaynayno oynu dad mudakaroo waxtara u arkayno iyagu inama jecla iyagu wanaag iyo khayr marnaba inala dooni maayaan kuwa noocaasa kolkaa waa inaynaan waxba ku tiirsan walaalayaal waxaa ka mid a calaamaadka muujinaya mu'aalaadkooda in ciidaha ay iyagu leeyihiin lagu bogaadiyo loogu tahniyadeeyo oo maalmahaasi ay ciidayaan acmaasha iyo shaqooyinka rasmigaa la fasaxo oo dadka qaar ay xafladaha iyo dabaaldegyada ay dhiganayaan ay kala qayb galaan arrimahaasoo dhammina ma bannaana waxaanay noqonaysaa gaaladii oo laysku shabbahaayo iyo xidhiidhintoodii bay soo gelaysaa ilaahay baa yidhi markuu dadka mu'miniinta ammaanayo waaladiina laa yashhaduuna azuur wa idaa maruu bilagwi maruu kiraama waa kuwa aan xaadir ahayn een iman ahayn zuurka iyo meelaha xumaanta lagu hayo waxaana ka midaba yidhaahdeen sida a'immatu tafsiir qaarkood ay ku fasireen meelaha gaaladu ay ku ciidayaan waxaa ka mid a walaalayaal arrimahaasi in waxyaabahan ay ku sugan yihiin ee xadaaradda ah iyo inay maadi ahaan u hormareen dad badan inay ku majeertaan ay ku ammaanaan oo had iyo jeer dad badani ay ka sheekeeyeen gaar ahaan dadka tegey oo la arkay iyagoo in badan ammaanaya waddamada hormaray waddamada caynkana sidanay u dhaqmaan sidan kale u dhaqmaan waxyaaba ula muuqda inay wanaagsan yihiin baa aad dad badani ay ugu ammaanaan laakiin waxa ay ka baydhaan ama ka qarsoon caqiidooyinka xunxun ay aaminsan yihiin iyo gaalnimada ay ku jiraan iyo akhlaaq xumada qof waliba yaqaano ee waxa weeye iyagu maaragtay ay mubaaxa ka dhigtaan ee ay la yimaadaan markaa haddii waxyaabaha qaar aad la yaabtay ay ku sugan yihiin bal xumaantoodan kalaba eeg iyo dhibaatooyinka iyo qaribka ay waxa weeye ku jiraan weliba waxaynu sii caddaynaynaa arrimahan hadda dad badan ay la wareersan yihiin ee gaaladu waxa weeye ay hayaan sida hubkan faraha badan sida tiknolojiyadan sida waxa weeyaan guryahan dhaadheer sida wax soo saarkan beeraha iyo umuurta noocaasa mid iyaga u gaara ma aha dadka mu'miniintaa bay tahay inay uga dheereeyaan mu'miniintaa asal ahaan u leh iyaguna dee way la wadaagi karaan wixii ay tabcadaan ee ay shaqaystaan aakhiro marka la tagana jannada iyo guryaheeda iyo beeraha ku yaal iyo nicmada aakhiro taalla mu'miniinta gaar u leh ilaahay baa yidhi qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadi watayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati addunyaa khaalisatan yowma alqiyaama markaa dadka muslimiinta ahi qudhoodu wixii ay samaysan karayaan ee horumar adduunyo ay gaadhi karayaan ee aan diintooduna ka xarrim ahayn dee inay iyaguba la yimaadaan oy gaadhaan oo ikhtiraacaan lagama xigo waxaase nasiib darro ah wax dadka muslimiinta iyaguba ay fulin karayaan inay had iyo jeer gaalo u daba fadhiistaan oo ay ku ammaanaan oo hadhow dadkii muslimiinta ah aan lagaba dhaadhicin karin in badan oo ka mid ah kuwaa horumarkaa adduunyo gaadhay baa xunba aan laga dhaadhicin karin in badan ciyaadan billaah taasaa runtii nasiib darro iyo dhib aada iyo aada u weyna walaalayaal waxaynu walaalayaal kaloo kusii daraynaa sharcigeennu halkuu gaadhsiiyey sida gaalada looga fogaanayo xataa inaan la salaamin oon salaanta lagu bilaabin baa sharcigu ina faray oo rasuulkeennu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam laa tabda'uu alyahuuda wala annasaara bisalaam faida laqiitum axadahum fii طariiqin fadaruuhu ilaa diiqih rawaahu muslimu min xadiidi abi hurayra yahuudiya kiristaanka salaanta ha ku bilaabina haddaa meel kula kulantaan dariiq iyo waddana halkiisa cidhiidhiga ah ku qasbo u dhibgeliya oo dariiqa ha u waasicinin oo ha uga baydhine eh ku waxa weeyaan maaragtay cidhiidhiya dariiqaa uu xataa marayo sidaasaa rasuulkeennu ina faraya sala allahu calayhi wasalam waxaanaynu maanta ka dheragsannahay wadciga dadka muslimiinta ahi ay ku nool yihiin inuu taa aada iyo aada uga fog yahay oo marka la ydhaha gaal baa imanaya ingiriisa ama maraykan ah ama yahuudiba ah ama meel kale ka socda in dariiqa lagu cidhiidhiye iska daaye sida loo soo dhoweeyey iyo sida loo horyaacaa waa midaynu ka dheragsannahay weeye xataa hadday iyagu ku salaamaan wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh sida dadka muslimiintaa salaanta looga radiye looga celiyo loogama celinayo looga qaadi maayo wuxuunbaa la odhanayaa wacalaykum waayo waxa dhici karta salaantaa wax u eego laakiin habaara ama wax kale ah inay ku dhex qariyaan baa iska dhici karta sidii mararka qaar dhici jirtay marka wacalaykum unbaa loogu jawaabaya sida rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalam walaalayaal guud ahaan dad fara badan oo walaalaheeni waxay ku imtixaamayiin inay gaalada dhex joogaan oo la shaqaystaan inteenna xataa waddamada jooga dadka muslimiinta ah gaaladu kama maqno oo si uunbay xidhiidh ula leeyihiin waxa markaa ina saaran inaynu waxa weeye dhammaanteen noqonno kuwa daaciin oo dadka khayrka ugu yeedha xataa gaalkaa haddaa kulantaan inaad kasbatood diinta jeclaysiisuu islaamo waa inaad ku dadaasho waa inaynaan noqon kuwa madcuwiin oo iyaga loo yeedhaya oo ku dayanaya gaalada oo waxa weeye iyagu aan waxba saameyne la saameeyo oo dhaqamada xunxume ay saameeyaan waa inaynaan noqon baaraka allahu fiikum ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa inta lunsan inuu inoo hanuuniyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين ولا ليال وحجرا الرمى دوره oo aan iyagu soo gelahayn gaaladaasi xidhiidhintooda aan la oggolayn ee sharcigu xarrimay waxaa ka mid ah waxyaabaha dadka muslimiintii ay u baahan yihiin waa laga soo iibsan karaa ama hub ha noqdo ama badaa'ic iyo alaabta kaleba ha noqdo waxba taa dhibaata kuma sugna wax waa laga amaahan karaa mucaamaladaasi noocaasa waa lala yeelan karaa waxaynu xasuusan karaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam yuhuuddii madiina taallay inuu mucaamalaad noocaas ah la sameeyey oo xataa ay dhacday inuu wax ka amaahday waxa kale oo labaadoo iyaduna aan dhib lahayn in la shaqaalaysiiyo ama la keensado gaaladii mararka qaar marka ay gaar ahaan qabanayaan acmaasha iyo shaqooyinka looga baahan yahay ee cid kale oo muslimiin oo markaa qabatana aan la haynin dadka muslimiintana ay u baahan yihin arrintaasina marar badan way dhacdaa oo shirkadaha qaar ama dadka qaar baa u baahda arrintaasoo kalena dhib ma leh haddii camal loogu yeedho inay fuliyaan iyadoo ay weliba muhiim tahay in la iska ilaaliyo dadka muslimiinta ah waddankooda iyo diintooda inay waxyeeleeyaan ama dhib u geystaan laguna dadaalaya iyaga qudhooda in dacwadda iyo diinta iyo khayrka loo bandhigo waxaa kaloon dhib lahayn itifaaqiyaad iyo heshiisiyo dadka muslimiinta dan u ah in lala galo waxba dhibaato ma laha muwaalaadna noqon mayso haddii dadka muslimiinta ay dan iyo maslaxa ugu jirto sidii rasuulkeenuba sala allahu calayhi wasalam ee gaalada qaar ka mida uu heshiisyada ula galay waxaa kaloo iyadu walaalayaal marnaba aan bannaana in la dulmiyo gaalkii qudhiisii inaad dulmido ood ku gardarootaa ma bannaana kolka jihaadku jiro ee lala dagaalamaayo axkaam buu leeyahay oo dee waxa weeye waa lala dagaalamayaa xaalado badan baa jiro dee aanu dagaal socon gaalkii inaad dulmidaa ma bannaana ilaahay baa yidhi walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaawaddaa u qabtaan waxaa rabbi tilmaamay inaanay keensan in cadaalad darra lagula dhaqmo mar walba qofka muslimkaa cadaalad baa looga baahanyo waajib ku ah ilaahay baa yidhi wain xakamta baynahum faxkum wain xakamta faxkum baynahum bilqisط kuwa gaaladaa haddaad kala saaraysa cadaalad ku kala saar markaa tusaale ahaan garsooraha muslimka ah isagoo maxakamadda fadhiya haddii gaal iyo muslim ishaysta oo dhul isku haysta ama gaadhi ama wax kale ay isula yimaadaan inuu u eexdo ka muslimka ah oo gaalka uu ka eexdo oo u idhaahdo kani waa gaale waan ka eexanaya ma bannaana waa inuu waxa weeye u cadaalad sameeyo waayo dulmiga ilaahay ma jidaynin cidnaba dulmigu waxa weeye in lagu sameeyo ma bannaana gaal muslimna hadalkiisaba dah waxaan walaalayaal ku soo koobayaa baaraka allahu fiikum marka aynu ka warramayno gaalada inaan la xidhiidhin oo aan la colaadiyo oo ilaahay dartii loo noco wax sharcigeenna aanu oggolayn oo sharcigeennu mamnuucayo inaynu ka ku kacnaa inooma bannaana oo laynooma oggola dad badan baa laga yaabaa markay arrintaa maqlaan inay u sababto xadgudub kale oo dhinac kale iyaguna markaa ay u baxaan arrinta noocaasina waxa weeye sax ma aha mar walba qofka muslimka ahi waa inuu noqdo muslim hagaagsan oo toosan diin baa ilaahay inoo soo dejiya dhammaystiran gaaladaa iyo dadkaan muslimiinta ahay sida loola dhaqmayaana aad iyo aad baa diinteennu ay u caddaysay sida ay garanayaan dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan dadka aqoonta uli marka in diinteennaasun aynu ku camal fullaynu raacno ayuun baynu ku badbaadaynaa ilaahayna jalla wacalaa inagaga raalli noqonayaa wakhtiyadanna aakhiru zamaan baa la joogaa fitankii baa walaalayaal badan waxa weeye xaggii sharkaad mooddaa inuu xoog badan yahay waa inaynu baraarugnoo diinteenna aynu xejaysanno waa inaynu khayrka iyo wanaagga isgaadhsiinno waa inaynu ka feejignaano gaalada iyo cadowga ilaahay iyo kuwa laga yaabo in inagu inagu inaynaan gaalaba u haysanin dhexdeenna jooga ee ilxaadka iyo xumaanta faafinaya murtadiinta ah ee khubhigooda waa inaynu aad iyo aad uga feejignaano ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo inta xanuunsanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo shaafiyo allahuma اkfir lana waliwaalidiina walijamiici اlmuslimiina wاlmuslimaat alaxyaaءi minhum wاlamwaat biraxmatika ya arxama الraaximiin اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه